halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo sidoo kale barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha mey waa siddeed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jirayd ka daadahinaya caashe ibraahim aadan caashe cawdiya ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo maanta lagu caleemo saaray dalkaasi xaflad ay ka qayb galeen madaxweynayaal uu ku jiro madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir
iyadoo aynu ku sii soconayno jiritaanka hay-adaheenna dawliga waaniga hortiinna ku dhaartay iyo ilaahay eebbaweyne hortiisa in aan guto xilka madaxweynenimo
waxaan kale oo aan idiin haynaa shil gaadhi oo ay ku dhowaad toban qof ku dhinteen oo xalay ka dhacay somalilan jidka u dhexeeya burco iyo sheekh
waxay kusii socdeen buurta sheekh ay doonayaan inay hoogaa dabcisaan u tagaan waxay gaadhi kala wada socdeen oo raaxaa hooyeen raaxada leela ayuus lahaa dhaaf hooyo jigaal sida ka hor timid waxaa saarnaa toddoba qof saddex hablood iyo afar inan iyo hablaha mid ka midi beydii yaray dhashay sagaal bilood jira ilmi yaraa unbaa ka badbaaday
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
xaflad ka dhacday aqalka ummadda ee dalka jabuuti ayaa maanta markii afraad loo caleemo saaray madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi xafladda caleemasaarka madaxweyne geelle waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya aan idhaahde hayla maryam desenle madaxweynaha ruwanda bool kigami madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir iyo madaxweyne ku-xigeenka uganda dhinaca soomaalidana waxaa ka qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha jabuuti madaxweynaha dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha somalilan axmed maxamed silanyo iyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne geele ayaa lagu dhaariyey martida horteeda wuxuuna ballan qaaday in uu ka shaqayn doono midnimada iyo wadajirka ummadda jabuuti islamarkaana horumarin ku samayn doono nolosha dadkaasi jabuuti waxay ka mid tahay dalalka saxeexay heshiiska lagu dhisay maxkamadda i c c taas oo raadinaysa in la xidho madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir hase ahaatee jabuuti oo dalalka heshiiska saxeexay ka mid ah ayaan fulinin amarka maxkamadda mana aha markii ugu horreysay ee uu ka qayb galo madaxweynaha dalka suudaan xafladda dhaarinta ee madaxweyne geelle sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka ayuu sidan oo kale uga qayb galay xafladda dhaarinta xilligaas kadibna maxkamadda i c c ayaa dacwad ka gudbisay dalka jabuuti oo ku aadanaa safarka madaxweynaha suudaan
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay dagaal booliska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab maanta ku dhex maray tuulada buula xaawo oo soddon kilomitir u jirta degmada bardaale ee gobolka bay waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray baydhabo iskahorimaadkan wuxuu ka dhacay duleedka degmada bardaale ee gobolka baay kadib markii ciidamada booliska gaarka maamulka koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen fariisin ciidanka shabaab ay ku lahaayeen deegaanka buulo xaawo oo degmada bardaale ka tirsan khasaaraha dagaalka inkastoo aan si dhaba loo ogeyn haddana taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska gaarka maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq caracas oo v o a la hadlayay wuxuu sheegay in afar askari oo shabaab ay ku dileen dagaalka ciidanka booliiska gaarka maamulka koonfur galbeedna uu dagaalkaasi kaga dhaawacmay hal askari dagaal ka dhacay tuulada buulo xaawo ee hoos imaada degmada bardaale waxay u jirtaa soddon kilomitir maadaama labadan beri nimanka ee nabadiidka meeshaas isku soo aruursanayeen waxaa weerar ku qaaday ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khasaaraha labada dhinac soo gaaray dhinaca shabaab wax ka geeriyooday iyo dhinaca ciidamada booliska gaarka wax ka geeriyooda dagaalka maanta dhacay annaka hal askari baa naga dhaawacmay oo ka tirsan booliska gaarka ah nimantaas nabaddiidkan afar ayaa ka dhimatay hubkoodana waa waxaa hay hadda ciidamada booliska gaarka ah waana loo soo bandhigi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo bahas xaafadda caracas wuxuu kaloo xusay in dagaalku ahaa mid qorshaysan oo ciidamada booliiska gaarka ay ku qaadeen fadhiisin ay ku lahaayeen al-shabaab duleedka degmada bardaale ee gobolka baay annaba annaka haddaan nahay ciidamadan maaragtay booliska gaarka ah waxaan dagaal ku qaadnaa xog iyo operation qorshaysan wey moo iska gal kana baxmaa waa operation qorshaysan oo aan qorshaynay saasayna ciidamada ku howlgaleen oo ay ku guushaasna ay ku gaarin sida aad la socotaba dagaal daraad qorshihii dagaalkii ka dhacay meesha tuule raydaba oo lagu cirabtay nimantii isqarxinta u qaabilsanaa gobolladan oo dhan marka booliska gaarka hawsheeda waxaa weeye iyo qorsheeda inay dagaalka qorshe ku gasho qorshahaasoo aan ka fikirnay aan falanqaynay saraakiisha maarata ugu sarreysa booliska gaarka kooxda al-shabaab ayaa dhankooda wax waraa laga haynin dagaalka maanta ka dhacay duleedka degmada bardaale ee gobolka baay muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada booliska gaarka ee tababarka loo soo gebagabeeyey ayaa weeraro kadis ah ku qaadayay fariisimo shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
roob aad u xoogan oo xalay ka da-ay gobolka mudug ayaa sababay dhimashada afar ruux oo isku qoys ahaa iyo dhaawaca hal ruux kuwaasi oo ku noolaa deegaan lagu magacaabo xasan saar sare oo qiyaastii gaalkacyo u jirta ilaa lixdan kilomitir dadka dhintay ayaa kala ahaa saddex dhallinyaro ah iyo aabbahood oo danab ama biriq uu ku dhacay aqalkii ay ku noolaayeen oo ku yaala deegaankaasi waxaana qofka dhaawac ah la keenay cusbitaalka gaalkacyo macalin khaliif oo qaraabo la ah qoyska uu danabku haleelay ayaa v o a u xaqiijiyey dhimashada dadkaasi iyo dhaawaca halka qof dhanka kalena danab kale ayaa iyana xalay ku dhacday qoys xoolo dhaqato ah oo ku noolaa deegaan aan sidaa uga fogeyn gaalkacayo oo lasoo sheegay inay sababtay dhaawaca laba carruur ah iyo dhimashada tiro xoolo ah oo uu qoyskaasi lahaa
kooxa argagixiso ah oo xiriir la leh kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka sideed sarkaal oo booliska dharka cad ah oo lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka layidhaahda helwan ee duleedka magaalada qaahira ee dalka masar nimankan hubaysan ayaa saraakiisha booliska kala degay gaari nooca basaska yaryara kadibna rasaas ku furay ka hor intii aanay goobta ka cararin sidaasina waxaa baahisay wakaalada wararka ee afka dowladda ku hadasha ee mina waa weerarkii ugu darnaa ee ka dhaca magaalada qaahira tan iyo bishii noofembar markii afar sarkaal oo booliska ka tirsan ay maleeshiya ka tirsan isis ku toogteen isbaaro ammaanka lagu ilaaliyo hadal qoraal ah oo internetka oo internetka la geliyey ayay kooxda xiriirka le leh daacish waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda dilka saraakiisha booliska ka tirsan gelinkii hore ee xaddan maanta ah iyagoo sheegaya inay argoosi u tahay haween lagu xiray dalka masar
galab wanaagsan idil ahaantiinba halkaad nagala socotaan oo idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa maanta ka dhacday xaflad markii afraad lagu caleemasaarayey madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo muddo toddoba iyo toban sannadood ah dalkaasi soo xukumayey madaxweyne geelle ayaa ku guulaystay doorashadii siddeeddii bishii abriil ee sannadkan dalkaasi ka qabsoontay ee ay natiijadeedu mucaaradku qaadaceen xafladdii dhaarinta waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah madaxweynayaasha gobolka madax caalami ah siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin madaxweynayaasha ka qayb galay waxaa ku jira madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir oo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ay doondoonayso waryaheenna ramadaan muuse ayaa warbixintan goordhow jabuuti nooga soo diray munaasibadda caleemasaarka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta ka qabsoontay qasriga guriga ummadda ee magaalada jabuuti ufuud kala duwan ayaa ka qayb qaatay munaasibadda sida ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle maryam dhesalen madaxweynaha ruwanda paul kagame madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir madaxweyne ku-xigeenka uganda iyo ufuud kale oo heer wasiir ah oo dalalkoodu ay soo wakiisheen dhammaan mas-uuliyiintaasi kala duwan ee madaxweynayaasha waxaa la socday marwooyinkooda xagga soomaalida waxaa kasoo qayb qaatay qaatay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud shiilanyo iyo madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdulweli maxamed cali gaas dadweyne tiro badan ayaa iyaguna ku sugnaa goobta ay ka dhacaysay munaasibadu oo si ballaadhan looga soo shaqeeyey madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa ku dhaartay qur'aanka kariimka inuu daacad mar kale ugu shaqayn doono shacbiga reer jabuuti ee kalsoonida u cusboonaysiiyey shan sannadood oo dambe
أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ونحترم الدستور والقانون ونرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه
madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo khudbad ka jeediyey munaasibadda caleemasaarka ayaa tilmaamay inuu sideeda u gudan doono waajibaadka saaran iyadoo aynu ku sii soconayno jiritaanka hay-adaheenna dawliga waaniga hortiinna ku dhaartay iyo ilaahay eebbaweyne hortiisa in aan guto xilka madaxweynenimo anigoo qaadaya mas-uuliyadda mustaqbalka iyo aayaha dadweynaha reer jabuuti hawshan la ii igmaday waxaan ku gudan doonaa si waaya aragnimo leh anigoo og xilka culus ee wisaaray mar kale shacbiga reer jabuuti oo ah shacbigayga aan jecelahay mar walba oo mar kale igu sharfay inuu ii cusboonaysiiyo kalsoonida sidaasi awgeed waxaa iga go'an inaan xilkayga iyo waajibaadka isaaran aan u guto sidooda anigoo ku hoggaamin doona shacbiga reer jabuuti si sharaf leh shanta sannadood ee soo socda sidoo kale waxaan kula kulmay goobta munaasibadda hooye cibaade ismaaciil oo ah hooyooyinkii doorka wax kuwoolkaa ka soo qaatay halgankii xornimadoonka jabuuti oo tix la xidhiidha caleemasaarka madaxweynaha jabuuti xoogaa ii soo jeedisay dareenkii wuxuu yahay boqolkiiba boqol waa wax ilaahay loogu shukriyo loogu xamdiyo waad ogedeen ilaa dhulkeenna iyo dalkeenna siduu ahaa madaxweynaha waxaan ku salaamayaa salaanta laysku jiro salaanta ugu qaalisan ee nabadgelyo iyo naxariis baan ilaahay u baryaynaa madaxweynaha waxaan ku salaamayaa bashbash iyo barwaaqo iyo idamka ilaah iyo idamka rasuulka intaa dabadeed waad ogtahay rabada dhulkeenu siduu ahaa madaxweynaha waqtigii kii ou qabtay siduu ahaa dee cidna waxba loogama sheekaynayo wax la wada ogyahay weyahay wadiyada ugu danayd nabadgelyadu inay dhulkeena diiqba ku ahayd wuu ku guulaystay ismaaciil kolkuu u guntaday mar labaad haddana waa ogeydeen dhulkeenu inuu ahaa dhul dee iskaa aan hore u muuqdan wadahay intaa dabadeed waxaan leeyahay ismaaciil dhamac galoolow dhimbeelo quracoo cadceed subax soo baxdoon caadku qarininoo dayaxa oo nuuray oo duuni iftiinshado walaayad rabi keenay oo wanaagsano waxaan miyaa aarkoo cartamay lagu karaa cafsiis shabeel dhalayahay sidee loo qabtaa shanshada sidee wiil dharastay dhiin ciiga loo maraa ama mascaroodi maamaara loo helo alleehay geesiga ismaaciilla gebi ka daran rabadan muuse v o a jibuuti
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan toddoba qof ayaa dhintay ilmo yar oo sagaal bilood jirana waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii xalay fiidkii uu shil baabuur ka dhacay jidka u dhexeeya burco iyo sheekh gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed ibraahim oo loo yaqaano qabo ayaa v o a u sheegay in gaariga ay dadka dhintay la socdeen uu dul maray gaari weyn oo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in ilmaha yar dhaawacyo fududa uu soo gaaray balse intii kale gaariga yar saarnaydna ay dhinteen warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaari
shilkan oo ka dhacay meel u dhexaysa magaalooyinka burco iyo sheekh ee somalilan ayaa galaaftay nolosha toddoba qof oo saddex ka mid ahi ay yihiin hablo ay midkood hooyo tahay gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed ibraahim qabo oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhiya ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen shilkaasi wuxuu ahaa gaariya raaxaa oo ka baxay magaalada burco waxay kusii socdeen buurta sheekh ay doonayaan inay hoogaa dalxiisaan u tagaan waxay gaari kale wada socdeen oo raaxaa raaxada leeda ayuu islahaa dhaaf hooyad shidaal sida ka hor timi waxaa saarnaa toddoba qof saddex hablood iyo afar inan iyo hablaha mid ka midii beydii yaray dhashay oo sagaal bilood jira ilmi yaraa unbaa ka badbaaday toddobadii qof saddexdii hablood iyo afartiina waa dhintay guddoomiyuhu waxa uu sheegay in dadka dhintay laba hablood oo ka mid ah ayaa walaala ahaayeen ilmaha yar ee shilkan ka badbaadinaya da-diisu tahay sagaal bilood jir ilmaha yar ayaa sida guddoomiyuhu ii sheegay wuxuu ka dhex baxay muraayadda walow ay dhaawacyo fudud soo gaadheen haddana waxa uu guddoomiyuhu intaa ku daray inuu bad qabo guddoomiyaha gobolka togdheer waxaa kaloo u sheegay in inta badan shilalka isa soo taraya ee gaadiidka ay sababaan arrimo door ah oo ay ka mid yihiin mas-uuliyad darro wadayaasha qaarkood ka timaada iyagoo qaar ka mid ahi aanay aqoon u lahayn wadista gaadiidka ama aanay qaadan ruqsadda wadista gaadiidka waxaa intaa ku daray in baabuurta qaarkood ay isku dayaan inay dhaafaan baabuur kale halkaas oo shilalku ka dhacaan guddoomiyaha oo aan weydiiyey waxay dowlad ahaan xal u hayaan shilalka tirada badan ee dhowaanahan isa soo tarayay wuxuu sheegay inay wadaan qorshayaal iyo amaro cusub oo arrintaasi ay kasoo saarayaan kana mid yihiin adkeynta bixinta ruqsadaha wadista gaadiidku halku wuxuu noqonayaa kolley waa kaantroolina dowlad ahaan dee roolna hore waan uga qaadanay roolka iyagana markaan qaadanayna naf baxaysa dee qofna ma joojin karo laakiin actidimadu inta dambe way nagu badan yihiin in policy laga yeeshay guud horena waa loo qabtay iminkana waynu isku dayanaa insha allah haddii lahaya of course kamid date waxa weeyaan mushkiladba maaha haddii xataa soo doonayaan liisan kama maa hooyadii ama aabihii baa gaari u iibinaya iyonu taariikhdiis odhanaya waxaa laga yaaba inaan liisanba doonan oo aanu liisanba haysan marka waxaanu doonaynaa inaanu ciddii aan noocaa ku qabanno inaanu qabanno tallaabana ka qaadno oo bilaal liisana in lasoo taskaray way u badan tahay si aad sheegaysa wariya warkad waxaa u badan dad badan oo aan liisankii qaadan ama aan mashuur ahayn baabuurtooda horaantii sanadkan ayay ahayd markii afar iyo toban qof ay ku dhinteen laba gaari oo isku jiidhay inta u dhaxaysa kalabaydh iyo gabiley ee galbeedka magaalada hargeysa iyadoo dhowaana bariga magaalada hargeysa ay ku dhinteen shan qof kadib markii laba booyadood oo waaweyn ay isku dhaceen shilalka isa soo taraya ee gaadiidka ayaa inta badan galaaftaa nolosha dadyow kala duwan waxaanay kaalinta koowaad kaga jiraan inta ugu badan sababaha keena dhimashada dadka ee somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha sahre cabdixmed ayaa inoo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii toddobaadka ee wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa marxaladaha ay maraan dadka ku shaqeeya gaadiidka ambalaaska loo yaqaanae gurmadka degdega ee magaalada muqdisho ka jira kuwaasi oo wakhtigan sheeganaya xaalad adag inay ku jiraan iyadoo shaqooyin qaarkood khatar ah oo wakhti aad u fara badan ay geliyaan afar iyo labaatanka saacba ee ka jirta magaalada muqdisho waxaana barnaamijka marti noogu ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah maamulaha iyo qofkii aas-aasay shirkadda amiin amplas ee magaalada muqdisho ka jirta waxa uu ka hadlayaa wakhtigan caqabadaha haysta iyo sidoo kale sida ay u gutaan waajibaadka in badan oo bulshada magaalada muqdisho ay ku barteen haddii ballaan kusoo dhoweeyo doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan barnaamijkeena wicitaanka kusoo dhowow waa gartay aad baad u mahadsantaha adiguna sidoo kale bal haddii aan kugu bilaabo magaalada muqdisho muddo intee leeg ayaad wadeen howshan aad wadaan amiin amplas
muddada muddo laba kun iyo sideedii ayaan bilaabnay amin ambulance iyadoona jirin yani ama aan la aqoonin ambulance wax la yidhaahdo oo dadka ay isticmaali jireen gaari gacan ay isticmaali jireen dadka dhaawaca ama dhinto lagu qaado
waa gartay maxaa idinku dhaliyay markaas
xiligan laba kun iyo sideedii waxaa ka jirtay magaalada muqdisho xaalad aada u daran oo yani malaakiic aan kala go' lahayn iyo dagaalo joogto ah ay ka jireen magaalada dhexdeeda marka waxaa ku dhaawacmi jiray dad badan oo aan ahayn kuwa dagaalamaya waayo dadka dagaalamaya waxay ku kala galeen inay dhintaan ama dhaawacmaan iyo gaadiid ay ku qaadaan dadkooda marka waxaa waxaanu arkayna dad badan oo shacab ah oo meelihii lagu dagaalamo deganaay oo ku dhimanaya meeshii ama ku dhaawacmaya ama ku dhiigbaxaya marka waxaan ka fikirnay dadkan sidee lagu badbaadi karaa maxaa loo qaban karaa marka wixii noo soo degdegay ayaa waxay ahayd in la sameeyo baabuur ambulance ah oo aan la kala lahayn oo qof walba u yeeran karo marka uu rabo oo dhex mari kara eh, kooxaha isdagaalamaya waa Marka garta sidaas ayaa noo- nagu dhalisay in aanu bilaawno gaadiidkan aamin ambulance waayahay haatan caqabada ayaad sheeganaysaan inay idin haystaan haddaad qaybo ka mida noo soo sheegto amaad noo taxda maxay yihiin caqabadahaas laakiin horay caqabaduhu waxa weye way kala weynaayeen oo marba meel baa lasoo marayey xilli waxaa ka dhacaysay in eh, aan loo ogolayn gaadiidku inuu tago ama qof dhaawaca asagoo sida la celiyo oo ay suurtagal tahay qofka inuu khatar galo waa laga soo gudbay waxaana hadda yani caqabadaha hadda taagan waxaa ka mid ah mujtamaca loo adeegayo oo aan yani ahmiyad weyn aan u haynin gaadiidkan ama aan ula muuqin wax muhiim inuu yahay ee dowladda ee, oo aan haska tabar daraatay haddana aan iyaga laftigeedu aan siinaynin ahmi- waxyaalihii looga baahnaay oo waxyaalaha noo qaban karto ay ka mid tahay baabuurkani baaki male meel lagu xareeyo male xarun ma lahan yacni dowladduna dhul badan ayay ku leedahay gobolka banaadir oo kale oo aan marnaba nala ka weydiin war maxaad u baahan tihiin waa gudoomiyaashiina soo maray ee gobolka banaadir intooda badan waa la kulmay mana ka suurtagelin caqabadaha kaleeto waxaa ka mid ah markii meel wax ka dhacaan oo kale ama laga yaabo meeshaas yani inaan sidaas tahay exitki loo ogolaanin gaadiidkii waxaa dhacaysoo kale in hooyooyinka uur kale markii shaqal dhexe la qabtay habeenkii adigoo u socda in qoolaad ku celiso wadada dhagax u yaallo ku oranaysa xaggee u socotaa iyo xilligaa lama socdo iyo ayaduna way iska jirtaa waa garta laakiin waxaad moodaa in maalinba meel lasoo marayo waayahay ee dhegeystayaasha mid ka mid a ayaan khadka siinaynaa si uu nagala qayb qaato barnaamijkan Een, magacaaga ku bilow walaal ugu horeyntii halkaad joogtid iyo su-aal haddaad u qabto doctor abdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah agaasimaha iyo qofkii aas aasay amin amplas oo maanta barnaamijkan aynu ku marti qaadnay asalaamu calaykum v o a waa doctor liimaan cali faarax muqdisho jooga amiin ambulance horta waxba howl badan way qabteen aad u mahadsan ilah la garab galo madaxa amiin ambulance cabdiqaadir Eh, cabdiqaadir su-aasha weydiye waxay tahay maraaxiisha lasoo maro wadanka wuu kala duunaay hadda meelu jooga laba kusgaadis meel la joogay dabcan caqabadii hadda meeshii hamigii lahayeen maa dib u dhacay mase caqaba ka badanayay laba kun iyo tobankii marka loo bardhigo maanta oo laba kun lix iyo toban jooga tan kaloo weydiina waxay tahay maxay kusoo kordhiyeen adeegi laba kun iyo tobankii sideed sano oo waqti la dhaqaaf karo dabcan ambalaasyada caalamka waxay leeyihiin adeeg dhammaystiran masaayiku waxay awoodooda tahay inay dadka ka soo qaadaan qofkii waxyeelada gaartay meesha waxyeelada ku gaartay deeyaanna xarun caafimaad labadaasaan weydii lahay muse cabdiqaadir doctor doctor liban waad mahadsan tahay liban ma dhakhtar baa tahay haa walaal waa takhaatiirta oo daacadaha gudaha ka soo baxaan kamid ahay waa gartay waad mahadsan tahay haye liban haddaad u jawaabto doctor cabdiraxmaan cabdiqaadir liibaan aad aad iyo aad aad umahadsantahay liibaan Eh, markaan u gudbo caqabadaha eh, liibaan waxa weeye eh, caqabadu way fara badan yihiin laakiin waxa weeye nin weyn iyo umulasa sidai u- wax u ogyihin uma sheegaan Eh, caqabadahan noogu muhiimsan oo isleena hadda waa laidinka caawin karaa oo aan isleeyahay yani dowladda hadday ugu canqaado waa idinka caawin kartaa ugu yar waxa weeye in gaadiidkan shidaal meel loo saaro layihaha at least toban litar ama yani baakin in nala siiyo layihaha meeshan dhulkan aa baakin u ah ambalansooyinka laga hagi karaa taas waa midda eh, yani eh, maamulada maamulka jira waaye tan kalete ee ah xagga capacity iyo baabuurkan muxuu muxuu leeyahay muxuu matalan qofka u qaban karaa baabuurkan waxyaalo badan ayuu qofka u qaban karaa waa midda koowaad horta waa inuu geeyo goob caafimaad ka hor goobta caafimaad intaan la geenin gaadiidkan waxaa saaran dad xirfadlayaal caafimaad ah ama nersin ah oo loogu talagalo qofkaas xaaladda uu ku jiro inay ka caawiyaan hadhow dhiigbax jiro in dhiigbaxaas laga joojiyo haddii xanuun uu hayo xanuunka in laga yareeyo haddii moral support loo samayn karo in loo sheego gacan aamin inuu ku jiro in la geyn doono goob caafimaad uu ku badbaadi doono yacni waxyaabahaas waa waxyaabaha aan u qabano weeye laakiin ambulansooyinka internationalka ee dowladu daba taaganta oo fan laba daba lala daba taagan yahay heerkaa maynan gaarin inagu laakiin at least emergency kitku saaran yahay waad mahadsan tahay bal marka markaad leedahay ee kaba soo qaadba caqabado ayaan kala kulanaa wadooyinka marka aan socono jidgooyooyinka yaalla maxaa laydinku garan karaa haddiiba aad tihiin ambalasti ama gurmadki deg dega waa waxa weeye dadka waxay aan- waxay fahmi karaan baabuurka aanfulaansaha calaamad buu leeyahay calaamaduu leeyahay alarmi uu leeyahay sterin wuxuu leeyahay mataqaanaa nala loogu talagalay waana la joojin karaa waana la baari karaa waana la ogaa karaa waxa aan wadno iyo waxaan nahay idgeena nala ayaa la fiirin karaa xitaa anaga ma diidin baabuurka in la baaro for security annaga xitaa dan bay noo tahay in la baaro baabuurka la ogaado waxa uu yahay kabacdina nala ogolaado meesha aan u soconno laakiin ma dhacayso iskaru halkaa asagoo kuu jira boqol talaaba kuleeya iga laabo iga laabo un kuleeya marka ta- taas waa caqabad weyn waaye oo u baahan in loo sheego dad yacniha eh, hay-adaha ku shaqada leh waxaa kaleetoo caqabad ah gaadiidka dadweynaha oo aan fahamsanayn baabuurkan inuu emergency u socdo xinaa qof xaalad khatara ku jira inuu badbaadinayo oo aan waddada ku banaynayn waddooyinkay wada xirayaan way kula tartamayaan waddadii mataqaanaa yani eh, sida exista xaqaad u lahayd dadeniska iyo ambulansaha waxay ahayd markii alaamkaa la maqlo waddada in loo baneeyo marka taasuna waxaan jeclaan lahay eh, ciidamada waddooyinka oo trafikada inay baraan dadka qofka markuu laysanka qaadanayo in loo sheego baabuurka ay u banaynayo waddada
waa gartay n bal haddii aad eegto dhinaca kale waxaad ka dhawaajisay inuusan jirin wax dhaqaale ah oo idinsoo gala sidoo kaleeto waxaad sheegtay xarumo inaydan lahayn ood ku midowdaanoo maaragtay adinka haddii aad tihiin gurmadkii deg dega ama gaadiidkii loogu talagalay inuu qof dhiigbaxayo ama dhimanayo uu gargaar deg dega u sameeyo marka sidee laidiin helayaa wadooyinkai caqabada ayaa idinka haysta dhinaca amniga see dadka ugu gargaartaan gaar ahaan haddii basaq dhexe ee wax dhacaan maaragtay maxaa laisdhihi karaa Hmm.
dadka runtii eh, waxay haystaan horta telefoonadayna haystaan oo warbaahinta ayaan kasii duunay numberka nala heli karo oo ah saddex sagaalaad sagaal sagaal qof hadduu soo waco inuu naga heli karo oo qofku markuu nala- nala soo waco uu noo sheego meesha uu joogo iyo eryada uu degan yahay markuu noo sheego waxaan qiimaynaa meeshaas waddada ugu sahlan ee la mari karo ayaan qiimaynaa waxaan u sheegnaa marka haddii meesha ay tahay meel aan la mari karin ama aan meesha usoo dhawaano inaan qofka inta dib u wacno aan dhahno meeshaasaan taagannahay dabadeedna qofku asagoo siduu mataqaanaa uu kusoo gaari karo uu kusoo gaaro laakiin annaga ilaa xad waxaan isku daynaa inaan u dhawaano qofkii ama aan u tagno gurigiisa aan kasoo qaadno sida aan jecelnahay waayo inaan gurigiisa kasoo qaadno cisbitaalkii aan geyno laakiin mararka qaar caqabadaha imaansa waxa weeye in askarigii waardiyaha meel ka ahaa ama guri qofku leeyahay waardiinayo inuu ku yiraa maya meeshaan ma mareysi waddadan ma mareysi lama maro waddadaasna kabacdi see ula tacaamushaan Eh, waxa weeye qofkii markii aan wacno u sheegno meesha aan joogno asaga ayaa soo baxayo soo lugeynaya u imaanaya askartii u sheegaya qofka khatarna meeshaan uu u yaalo qof ka dhibaataysan yahay laga yaabo markaas in sidaa nala ku aamino annaga iyo ninkii xaafada deganaa inta saacno qofkii lasoo qaado oo aynu geyno meeshii ay ku habboonayd ama cisbitaalkii ugu dhowaan geyno waayahay mid kamida ayaa haatanna khadka kusoo biiray magacaaga walaashay halkeed naga soo wacaysaa magacayga waa casacad saabit waxaan kasoo wacayaa magaalada muqdisho ugu horeyn waan u mahad celinayaa doctor cabdiqaadir iyo mas-uuliyadda weyn ee amiin ambulance ay ku saartay iyo hawsha ay u hayso muqdisho dadka shacabka ku dhaqan marka labaad waxaan weydiin lahaa marka uu dhibaato meel ka dhacdo meelaha qaar waxaa jiro in dhibaato ka dhacdo markay ka dhacdana ay adkaato in hore loo geli waayo oo ambalaasyada hore u gaari waayaan markaasoo kale ma jirtaa waxay ugu talagaleen dadkaasaytood inay ku caawiyaan waa garta waad maqashaa goobaha aad geli weydaan eh, si xeeladaysan maxaad samaysaan ama aad dadkaas ugu gurmataan dhibka u haysto caasha aad bay umahadsan tahay Eh, runtii waa qof fahmi kara wa- caqabadaha dhici kara Eh, runtii dadka markayna soo wacaan waxaan qiimeynaa meesha xaaladda ay ficnaa qofka horta xaaladda uu ku jirno qof dhaawamayba ma hooyo uur laba ma qof dhiigkar ku dhacayba ma qof koor ku dhacdaba ma hooyo u dhiigbaxaysa waxaan qiimeynaa horta xaaladda qofka uu ka hadlayo markuu noo sheego dhibaatada haysata nuuceeda ayaan u diyaarinaa baabuur ku haboon waxaas ay hooyo urur la tahay waxaa dhici karta inay baabuurka kusoo dhex foolato ama ku umusho baabuurka dhexdiisa waa inaan marka xaaladaas sidaan uga jawaabi lahayn inaan u diyaar garowno marka ay kasoo qaad meel la geli waayo oo ay tahay meeshii meel la isku haysta la isku xabadeynayo runtii annaga qiimo badan ayuu nagu fadhiyaa qofkan volunteerka ah ee baabuurka wada iyo xirfadlaha caafimaada baabuurka saaran qiimo badan nagu fadhiyaan maadaama qof qabliga ushaqeynayo oo kumanaan kun oo qof doonaya inuu anfaco ah khatar ma gelino waxaan hubinaa exitska mees loo yeelan karo ayaan ka warsugnaa waa garta kaba naftiisa iyo baabuurkaba khatar ma gelino waayahay kaba soo qaadba haddaan sida tan u dhiga su-aasha meel ayaa qof aad ka soo qaadeen uur le oo dhalaysa kaba soo qaad markaad soo saarteen gaariga gudihiisa ayaa foosheeda ee kululaata ama ilmihii ay yimaadeen awood ma u leedihiin inaad caawisaan hooyadaasi oo kaleeto sidoo kale qof dhiig baxayo oo xaaladiisa khatar ay tahayna gargaarka deg dega ma la gaari kartaan oo adinka intaada dhakhtarka gaarsiinin wax ma u qaban kartaan sahraan waa arrintaas waa waxa aynu u samaysanahaba weeye qofkan haddii la doonayo in la qaado baabuur taxiga waa la saari jiray waxaynu kaga duwannahay taxiga ama baabuurka publiga ah waxaynu kaga duwannahay in xaaladda qofkaas haddii hooyadana ay dhacdo ku oo ku umusho ama ku foolato baabuurka dhexdiisa inta cisbitaalka laga soo gaarsiinayo inaan ilmaha kasoo xudumino ilmaha kasoo qabanno yani aan dhibbaxana ka joojino waa waa u samaysannahay oo dad u tababaran ayaa noo jooga haddii uu yahay qof dhigbaxayo ama dhaawacmay ama si kale wax u gaareen tuuriha ku dhacdaan xabadaha ku dhacdeen waxaan u diyaarsan emergency kidka baabuurka saaran oo lagu talagalo qofkaas in dhiiggiisa lagu joojiyo haddii uu neef qabatoomo waa neefta looga fujiyo ayaa baabuurka saaran iyo xirfadla caafimaad oo u tababaran marka waa waxa aynu kaga duwannaha baabuur caadi ah ee qof lagu soo qaado
waa hagaag dhegeysto kale ayaa khadka ku jira magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aal haddaad u hayso shirkadda amin amplas ee magaalada muqdisho ee soo dhowoa walaalkiis waa mahadsan tahay sacra magacaygu waa faysal cabdullaahi salaad waxaana joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiin lahaa amin amblas yani annagu waxaan nahay qolyaha baxda caafimaadka gaar ahaan qaybta fayadhowrka su-aashaan weydiin lahaa waxay tahay dadka laga hadlaayo xagga emergency careka in la siiyo qof dhaawac soo gaaray mise qof magaalada meel kamida ay wakti ay dambe ay tahay sidee amiin ambulance ay ku gaari karaan inagoo ognahay magaalada muqdisho wixii ka dambeeya qeybaha dambe insan dhaqaaq dhaqaaqaysa yaryahay xaaladaha emergency ka dhici karana ay badan tahay waa garta waad maqashaa inkastoo su-aasha dhinaca amniga iyo la xiriirta wadooyinka dhowr jeer ay kugu soo noqnoqotay bal haddaad si kale tan uga jawaabto waa wax wanaagsan weye waa wax qof waliba uu dareemayo oo qof waliba uu isleeyahay haddii kugu dhacdo sideed uga badbaadi lahayd waa wax runtii su-aal muhiima weeye runtii waxa weye qofka meesha uu naga soo wacayo horta qiimo gooniya laada areada uu naga soo wacayo waa la qiimeynaa aniga waxa weye magaalada si fiican u naqaana si waxaan u baranay ku talagala ayaan u baranay xaafadaha macnaa waxaa loo bahay hadii layaha meel hebel qofka uu fahmi karo lidaha xagee ugu dhow wadada saldhigee ugu dhow ciidanka meelaha jooga waa yaa waaye yaa laga yaqaanaa waxyaalahaas dhan waa waxyaalaha aan qiimeyno waaye waxaan kaa dhexgala gargaar deg deg
waajibkeenu wuxuu horta qofkii inaan la xiriirno telefoonka laga qabto loo tago oo loo sheego waxa aan qaban karno iyo meesha aan joogno markaas haddii aan soo dhaafi weyno gurigiisoo kilomitr noo jira aan soo dhaafi weyno waan u sheegaynaa kilomitr ayaan u jirnaa gurigaagii mana soo dhaafi karna meeshaas maxaad bedilhaysaa oranayna maxaan qaban karnaa qofka asagaa kala la imaanaya mar asagana taladiisii iyo taladani aan isku darsanayna markaas waay waxaa ka dhex dhalanaya sidii qofkaa loo badbaadi kari lahaa
waa garta waad mahadsan tahay aada iyo aad dhegeysto kale ayaan eegeynaa iyo khadka telefoonka ka hor intaanan barnaamijka soo gebagabeyn haddii bal su-aal ama taliya tusaale aada hayso ee waxaa ku jira aasaasaha amin amplas doctor cabdulqaadir okay hay okay hay hay soo dhawow
hore maa ugalaa waa bilaabi kartaa haa
okay waa mahadsan tahay sahro cabdi waxaan salaamayaa doctor cabdilqaadir cabdiraxmaan xaaji aadam oo saaxiib baanu nahay ahna guddoomiyaha hay-adda amin ambalas runtii su-aalna waan waday sahro iyo talena waan watay haddii aan talada ka hormaro doctor cabdilqaadir runtii waa aasaasihii xilliyadii adkaa shirkadda hay-adaha ambalaasyada ee amin ambalas magaalada muqdisho xilli muqdisho aysan ka jirin wax ambalaasa gaadiid dadka lagu daabulo dhaawacyada iyo dhimashada magaalada muqdisho xilli duruufo adag ay soo martay marka waxaan talo ku bixin lahaa ditoorku maadaama hawsha uu hayo howl qaran ama howl dawlad laga rabay ay tahay isagoo shaksiga keligiis uu wado hawshii dawladda laga rabay marka waxaan dhihi lahaa ditoorku geesinimada uu qaatay ha sii wado gobolada dalkana ha gaarsiiyo hay-addan ama fikirkan qiimaha badan si dadka soomaaliyeed ay u helaan gobol iyo degmaba shaqadii ambalaas ay u baxnaayeen xilli dawladdii dhexe dalku ay burburtay waa garta waad ku mahadsanta adigana waana filaya inuu kaa qaadan doono uu maqlayo maxay tahay su-aashaada kuu xigta
su-aashaan wada waxay tahay sahroy ditoorka waxaan weydiinayaa ditoor yaa kugu maalgeliya ama kharash kaga heshaa hay-addan ambalaasyada xilli aan ognahay mar barnaamij la sameeyey looga hadlayo taariikhda hay-adda ambalaasyada aamin in shaqada ugu badan jeebkaaga ay ka socoto dhaqaalaha ugu badan inta badan boqolkiiba toddobaatan aad sheegtay xilli ay barnaamij abaalmarin lagu siinayay aan dhegeysanaynin marka cid gaar garab kugu siisa miyaa jira ama hay-adaha ka jira dibadda ama gudaha kuwa ka jira ama dawladda soomaalida intaba wax garabaad kaga hesa ma jiraan hay-adahan ambalaasyada shaqadan culus eeda hayso
axmed aad iyo aad waa mahadsantahay runtii waa aad u fiican in yani fikirkan in la gaarsiiyo gobol degmo iyo tuulo soomaaliya o dhan waa runtii arrin nagu jirta waa naguna weyn waayo badbaadada soomaaliya ayaa badbaadadeena ku jirta soomaaliya markay guulaysato ayaa inaguna guulaysan karnaa marka fikirkaas waa horena waan u weyn haddana waan kaaga mahad celinayna baraarujintaada xagga haddii aan ka fikirno ee ka ka jawaabo taageerada iyo xaggee wax ka heshaan saareha waxaa layihi nin baa wuxuu usoo hoyday reer reer reer seedigiis haye oo lagu hanto lagu hanto xoogaa gacan adeega inay martida ka seexdaan waa garta marka sawirkii marku kasoo kaloo tuulada soo aadaa layihi war xalab reer hebelaa kusoo hoyatay say kula dhaqmeen marka wuxuu yihi wallahi anigu reer seediga caayna ma ihi haye nafti hafarna ma ihi
waa gartay
marka runtii bulshada soomaaliyeed waa bulsho aada u wanaagsan waa bulsho mataqaanaa u baahan in loo gargaaro waa bulsho mudan noloshan iyo dhibaatadan mid ka wanaagsan yani inay ka baxaan wax wanaagsan ay ku noolaadaan sida caalamku noolya inay u noolaadaan mudan yihiin marka weligoodna may arkin yani wax u naxariista oo yanaa gacan naxariisla u fidiya oo ugu shaqeeya maskaxdooda iyo muruqooda iyo maalkooda wa garta marka dadku iday iday aaminaan ayay la-yihiin sida aniga aaminsanahay qof ay aaminaan ayay la-yihiin marka runtii hadda wax hadda bulshada naga soo gaaraan ma jiraan dowladda soomaaliya runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiir wasiiradda caafimaadka wasiir xaawo yani intaan shaqeynayna shan wasiir ayaa soo martay wasaaraddan wasiir xaawo waxay runtii nagu contribute garaysay yani shahaado sharaf inay nasiiso oo ayadoo soomaaliya matalaysa inay tiri mataqaanaa shaqada aada haysaan ayaan shahaado sharafda ka keena marka wasiirkaas wasiir xaawo aada iyo aada ugu mahad celinaa waa garta mar haddaad laakiin ma jirto
mar haddii soomaaliyeed iyo mujta soomaaliyeed hadda naga sii naga gacan siiyaa mar haddii bulshadii halkaasi aada dhigto waabad ka maahmaado ku noqon maayo n dhinacii dowladdana ay sidaasi tahay ee kaba soo qaad marka n waxaa jira xarumo caafimaad oo magaalada muqdisho ka jira oo waaweyn isbitaalaadka ay qeyb ka yihiin ood gaarsiisaan dhaawacyadan iyo dadkan dhibanayaasha ayaga laftirkooda wada shaqeyn ka sokow wax un maydin dhex maraan oo iskaashi ah
saray isbitaalladaas inaanu dhaawaca geena mooye xitaa nalooma ogolo inaan dhexdooda baakin aan ka dhigano baabuurka u dhex istaago xitaa nalooma ogolo isbitaalladaas aad aragtay ee weliba ay dawladdu leedahay oo mataqaanaa mujtamaca soomaaliyeed uu leeyahay oo qof asagu jeedkiisa ka dhigta oona jeedinin haddana nooma ogola baabuurtaas inay hadiin ku dhex baryaan oo meesha ay baakin u noqoto isbitaalladaas marka dadkan waa dad isku wacan isku wada isku wada caqliyad waayo dadku kalama caqli badno hooyo aabaa wada dhalay kor bilisay kabays ma dheere bay dhahaan dadka
waa garta ugu dambeyntii bal haddii aan aniga ku su-aalo magaalada muqdisho dad fara badan ayaa ama dhimasho ama dhaawacyo ay soo gaaraan marka isku dhacyo ay dhacaan marka qaraxyo ay dhacaan waxaad bal iiga warantaa dadka badi aad qaadaan ee aada u gurmataan ma rayidka oo keliya mase sidoo kale dhinacyada kale ee ayagu waxyeele ay soo gaarto saasoo kale ayaad u qaadaan
sare horta meesha wax ka dhacaan muqdisho keliya maana soomaaliya o dhan bay dhibaatooyinka ay ka dhacaan waxaan soo qaadna dadka inta gobolada lagu soo dhaawaco ama kusoo waxyeelooba ee airbortka la keeno ayaynu kasoo qaadnaa cisbitaalada geynaa laakiin markaan su-aashaada usoo laabto dadkan isdagaalaya koox waliba waxay ku tala gashaa waxay ayadu dadkeeda ku askarteeda ku badbaadsan lahayd laakiin shacabka waxay diyaarsadeen ma jirto kumana talagelin inuu dhaawacmo mana u dhiganin inuu dhinto qofkan shacabka ahi marka dadkaas wey dadka anaga u gargaarnaa shacabka ah iyo hooyada uurka leh ilmaha yarada shubmaya dadka aan ku talagelin hypertensionka iyo dhikarka qaba kuwa sonkorta qaba dadyaagaas wey dadka annaga aan u gargaarno maxay adeegsadaan ciidamada dowladda kuwa amisom iyo sidoo kale anooba ogba al-shabaab meelaha qaarkood haddiiba idin qabsato in iidan is aragba ama weerar hadduu meel ka dhaco ay adag tahayba laakiin dhinaca kale ama dowladda ciidamadeeda iyo kuwa amisom amisom iyo ciidamada dowladda waxay wataan dabaabaad iyo gaadiidkii ugu talagalay inay yani isku badbaadiyaan ama ay meesha raban ku gaaraan laakiin shacabka intiisa badan ama baabuur ha saaraado public ah ama wadada dhinaceeda wax ku gadto ama ha lugeeyo waa qof keligii ka socday ee meesha ku dhaawacmay qofka ayaa badanaa yani dadka qof kaliga wuxuu rajo gargaraystaa ama uu xaraystaa ama uu diiwaan gashtaa teleefoonada yani gaadiidka gurmadka degdega ah almost boqolkii toddobaatan dadku way yaqaanaan numberkan telefoonka xitaa dadku waxay wacaan shirkadaha telefoonada markaasi waxay yidhahdaan war gaadiidka gurmadka degdega ah telefoonkiisa sideen ku helnaa combination marka ay kasoo helaan intaas yeesan marka qofkaasi korkana soo waco ayaan ogaana xaalkiisa ayaan ku gurmanaa oo aynu yani waxa aan ka jawaabnaa dhibaatadiisa
waa gartay n ugu dambeyntii su-aashan waa midda igu dambeyso maxaa talo hood soo jeedinaysaa sideese howlihiina gargaarka ee gurmadka aada wadaan ay kusii socon kartaa mar haddii caqabado intaasi la-eg ay idinku gadaaman yihiin sare tale ahaan aniga waxaan usoo jeedin lahaa gaadiidkan horta waxaan rabaa inaan idinfahamsiiyo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan gobol degmo iyo tuulo inay iyagu leeyihiin ma aha wax aniga raacaya laakiin ina iyaga ayaan u adeegaa aniga mujtamac ayaan u adeegaa maskaxdayda muruqayga iyo maalkayga waan geliyaa yani juhdiga aan geliyo ambalansooyinkan ma jirto xitaa gurigayga ma geliyo iyo ilmahayga ma geliyo bal waxaan rabaa dadka inay ila fahmaan shaygan ina iyagu leeyihiin waxaan rabaa kambaniyaasha waaweyn oo ilaahay waxsiiyey ama dadka hantiilayaasha ah sakada ay bixiyaan inay ku bixiyaan gaadiidkan xisaab transparency oo cadna ay loogu yimaadaan bil kasta shilinka u bixiyey meesha ku baxay iyo sida u baxay inaan u cadayno dhinaca kale waxaan rabaa dowladda dowladda aad baan u mahadsanaya iyadana waxaan ka codsanayaa inay matalan gaadiidkan ogaadaan horta bal yaa wata yaa iskale waxay arkaan un ayagoo soo dhaawac qaadaye inay isweydiiyaan gaadiidkan muxuu ka shaqeeyaa muxuu yus u shaqeeyaa ay yani gacan naga siiyaan waxyaabaha ay tari karaan waxyaalo badan bay qaban kartaa dawladdu inay nala qabato ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiir xaawo oo wasiiradda caafimaadka oo garatay kaalinta aan uga jirno adeega caafimaadka waa tahay aad baan kaaga mahad celinayaa wakhtigaaga doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan inaad barnaamijkan marti noogu noqotay hoosha fiican ood bulshada u haysaana sidoo kale oo kugu bogaadinaya aad baad umahadsantaa senataar cabdiaxmed aad baad umahadsantiin idinka dhammaan kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah aasaasaha amiin amplas oo ah gaadiidka gurmadka deg dega ah ee ka jira magaalada muqdisho ee dadka marka ay dhaawacyo soo gaaraan amaba xanuuno deg dega ay qabtaan loogu gargaaro barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayuuna marti noogu ahaa doctor cabdulqaadir
aad ay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha waxaana uu idinkaga imaanayey idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii kale ee ganacsiga waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan isticmaalka korontadu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha aanan si naba looga maarmin nolosha magaaliga kadib burburkii wakaaladii xooga korontada magaalo walba waxaa ka abuurmay shirkado ama shakhsiyaad isu xil saaray inay buuxiyaan kaalintaasi bannaan magaalada bulaburte waxaa ka jira ilaa toddoba warshadood oo adeega korontada bixiya inkastoo halkii laga filaya aanu gaarin haddana ilaa xad waxay dabooleen baahidii dhinaca korontada ee ka jirta magaaladaasi xuseen maxamed cabdi waxa uu maamulaa shirkadda fanole electric power xubinta ganacsiga v o a uga waramay bilowgii adeegoodan koronto bixinta iyo heerka uu marayo xilligan
ilaa iyo toban sano ayaan korontadan bixinaynay waxaan soo marnay marxado aada oo u dhib badan wallahi waqtiga aan korontada bixinay ilaa iyo subaxii saddex saac ilaa habeenkii shan saac halaas ayay ku kooban tahay ade adeegaas ilaa iyo toddoba camal aa lagu bixiyaa oo micnaha isticmaalka oo korontada todoba toddoba shirkad camal wa marxaladihii aada sanadkan iyo sanadkii ka horeeyey qaabka aad ku shaqayn jirteen oo kale magaalada waa xirneyd sidee ku heli jirteen inaad koronto bixisaan korontada waxaa la isticmaali jiray maqhribkii ayaa la kici jiray ilaa iyo laba saac iyo bar waa layska dami jiray micnaha shidaalka ayaa waxa ahayba si dirqi magaalada lagu soo geli jiray qoladan shabaabkii magaalada aada ayay u xirneyd ilaa iyo magaalada muddo badan ayay xirneyd intaasna waxaan ku wadnay dhibaato fara badan adi ilaa iyo saddex sano meelahaas kamil ayaan wadnay labaatanla iyo caaga saddexlayaal iyo waxyaalahaasa shidaalka motoorka ku bixi jirna annaga si ay korontada ay dadka magaalada ayna u mugdiyoobin fuusadii adiga waxaan ku heli jirnay afar boqol oo dollar ayay gaartay waqtigaas soo marnay afar boqol iyo konton meelahaasaan ku heli jirnay
marka maxaa ku tilmaami lahayd tirada adeegyada aada bixisaan dadka ka faa'idaystay ee magaalada ku nool boqolkiiba intay gaarayaan wallaahi boqolkiiba adiga siddeetan iyo shan meelahaas ayay gaarayeen xaafadaha adiga ilaa iyo afar boqol shan boqol meelahaas ayay gaarayeen haa shaksi ahaan haa dad kale wallaahi qaar adiga ilaa iyo laba boqol iyo konton ilaa iyo saddex boqol afar boqol meelahaas ayay gaarayeen
marka maxaa diidaya in hal combany aada ka dhigtaan si dadka ay koronto ku filan ay u helaan awoodeeda waktiga hadda aada bixisaan wakti ka badan loo helo maxaa diidaya inaad hal combany isku noqotaan waxaa diidaa marxalahan oo micnaha motoorada haddii oo la saa-idi lahay oo waxyaalo oo dalab oo la dalbi lahay meel laga keenay iyo wadadii iyo wixiyaaba iska xiran oo gaari hadda soo qaada iyo waxyaalaha fiilooyinka iyo waxyaalaha loo baahanba magaalada ma soo gali karaanba laakiin waxaan isku dayeynaa in magaalada korontada aan heshiino labaatan iyo afar saac aan gaarsiino kefi adiga laba boqol iyo konton camal kefi meelahaas ayaan bixinaa maya waa kala awood badan yihiin kambiyada waa waxaa qof kasta isticmaalka micnaha yacni motoorka intuu quwad uu micnaha voltageka iyo ambeerka wuxuu asiga uu motoorka uu bixi karo waa micnaha motooradii hadduu motoorka uu yaryaho micnaha yacni adiga ilaa iyo labaatan iyo shan kefi ilaa iyo soddon quwadda motoorkay ku xiran tahay motoorka hadduu iska yaryahay micnaha yacni waxyaala dhaqitaan iyo waxyaalahaas magala adi waxyaala oo iska yaryar oo jaajar jaajar leh lagu isticmaali karaa waa konton nal ayaa wadooyinkii waxyaala isku daq waxaa isku dayaa in micnaha yacni haddana aan sii saa'idiyey aanu ujeedadayda tahay micnaha yacni in oo horumarka ee magaalada iyo iftiinkeeda iyo micnaha meelaha oo mugdiga saa'idka in micnaha yacni aan horey ugu sii saa'idiyey amniga iyo waxyaalahaas oo dariiqyada aada mugdiga inuu kusii kusii darno korontadu kusii saa'idiye maamulaha shirkadda korontada bixisa ee degmada maxaas cumar xuseen cawaale ayaa waxa uu sheegay in muddo siddeed sano ah oo ay korontada magaalada bixinayeen in isbeddel uu ku yimid ganacsigii magaalada maxaas muddo siddeed sano ah aan shidaayay degmada maxaas koronto ah xilligan korontada andaaro koob iyo toban saac waayen waxaan dimiyaa habeenkii shan saac ilaa afar saac bar aan dimishaa waxaan ka qaadaa qoyskii bareeska iyo mataana iyo nalka laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo afartan hadba qof qabta macnaha si macnaha ay u taallo saas awgeed anoo mataana wadankii macnaha mataana degmada mataana anoo degan dadkii macnaha mataana ka dhashay inaan degmada mataana horumar aan gaadhsiiyo aan rabaa guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin midaan la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi ganacsigeenna la socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa caasha cudiyan oo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinala socodsiinaya idaacadda galabnimo iyo maxamed cabdisandheere oo dhinaca farsamada ah haatanna cadaado magaalada cadaado ee fadhiga oo ah dowlad goboleedka galmudug waxa lagu qabtay kulan ballaadhan oo looga hadlayo sidii dhallinyarada looga wacyigelin lahaa falal dembiyeedyada iyo weliba arrimaha kale ee dhibaatooyinka ku haya arrimaha sida weyn looga hadlay kulankaas waxaa ka mid a dhinaca tahriibka oo dhallinyarada laga wacyigeliyey wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo haya
kulankan oo loo qabtay qaybaha dhallinyarada gobolada mudug iyo galgaduud ayaa looga hadlayey sidii dhallinyarada looga baajin lahaa taariibka ka mid ahaanshaha kooxaha xagjirinta iyo fararka burcadbadeednimada ah guddoomiyaha dhallinyarada dowlad goboleedka galmudug caruus macalin maxamuud ayaa waxyaabihii kulanka laysku weydaarsaday iyo muhiimadda dhallinyarada kulankaasi uu u lahaa ka waramaya mahadsan tahay waa salaamaya bahda ofiyo walaala kulankaas waxaa soo qabanqaabiyey dhallinyarada galmudug waxaana lagu qabtay magaalada cadaado waxaa kasoo qayb galay ku dhawaad boqol dhalinyaro ah oo ka kala socdaan galmudug waxaana looga hadlayay wacyigelinta sida burcbadeednimada tahriibka iyo maaragtay ishag iyo iyo dhibaatooyinka sida xagjirnimada waxyaalahaasa looga hadlayay dhalinyarada lagu wacyigelinayo intii hal maalin loo socday waa lasoo gabagabeeyey dhalinyaradu dhammaan doodii iyo maaragtay ishag cashiradii la siiyey dhammaan way ka faa'iideysteen aada iyuuna maaragtay isheeg u anfacay waxaan rajeynaynaa saasoo kale wacyigelin saasoo kale ah inay sii socoto kolley wasaaradduna qayba ka ahayd dhalinyarada aamina taaliil warsame oo ka mid ahayd dhallinyaradii kulanka aaraadooda ka jeediyey ayaa v o e da u sharaxaysa waxyaabihii laga wada hadlay iyo sida dhallinyarada muhiimka ay ugu tahay xilligan abo way ka mid ahaayeen waana saxa waa sida jirtaa waxay tahay in dhallinyarada wax walba ee ugu fududeeyayaal u yihiin oo loo adeegsado burcadbadeed hadday tahay waxa yacnihi burcadbadeeda oo badda galaa oo dhibaatooyinka sababaya ama ay ku dhacayaan oo laga qaadana waa dhalinyarada tahriibayaasha markii la fiiriyo waa dhalinyarada kuwa kooxaysiga loo wato ururada wataan waa dhalinyarada dhibaatada jirtoo dhan waxay ku dhacaysaa waa dhalinyarada taas wax jira waaye wayna nakaabanaysa oo wax aada noogu adag oo nagu dhib badanay ahayd hadda ayaan dhaweytoo kale markaan qiimeeyo waxaa dhacday doon ilaa shan boqol oo qof ku dhawaad saarnayd laba boqol iyo abof miya maaqaan adi saddex boqol oo dhadhown ay soomaali ahaayeen wada dhalinyaro ah waana wax dhib badan oo walahi saameyn xoog loo nagu yeelanayo waxaan ognahay mar kasta oo dagaal dhaco waxaa ku dhimanaa dhalinyaro inay tahay dhan kastoo laga socdaba dhalinyaro ay tahay waxay saameynta ku yeelanaysaa waxna dhibaayana way tahay iyadana waxaan usoogeyn karnaa dhibaatada jirta maanta soomaaliya ka jirta marka laga hadla midda tahriibkao kale dabcan tahriibka dhibaatooy waxyaaba badanaa sababa oo ku keena dhalinyaradu inay tahriibaan kow maamulada jira iyo dowladda soomaaliya qeybay ka yihiin waxa dhalinyarada ku sababa ama ku fududeeya inay tahriibaan waxaa dhacaysa hadda shirki qaranka oo shirki qaran oo dhalinyarada oo muqdisho ka dhacayo oo kale markaan qiimeeyo briortiga koowaad waxaa la siinayo dhalinyarada dibadda ka timid oo qurbo joogta ah waxaa joogaan dhalinyaro dalka joogay oo wax kusoo barteen oo intay yihiin oo kale ah lama siinin tixgelin dadka yacnihii dhulka kusoo rafaadayo oo isagoo saan dalkeeni haddana inay wax kusoo barteen haddana dadkooda inay wax u qabtaan ay ku jirto tixgelin lama siinaynay taasna waxay sababi kartaa ruux kasta oo dhallinyaraa inuu ku fakero baasaboor ajaaniba markaa la timaadaa wax lagu qaban karaa yacnii ama aa ku yeelanaya priority dalka qiimeyn aa ku yeelanaya tixgelinta koowaad iyadoo taasuna ay muujinayso hadda markaan fiirinoo kale dalka soomaaliya madaxda joogtay inta badan barcentage waxay wataan baasaboorro ajaanib ah taas waxay fududeynaysaa marka dhalinyarada inay badda galaan mid awoodo iyo midaan awoodin intaba maanta ma jirto aan dhihi karnaa yacnii bakriya oo dadku inta helaan oo u jirtaan oo yacnaha ay leeyihiin maanta waa ku dhoofaynaa ama inta diyaaradda soomaaliya ka qaada ay waddankii geynayso waxaa marka fududaatay in la iska raaco doon doontii markii la raaco waa shil iyo shal dhibaatada baddiyaa lagu dhacaa kii ka badbaado waa la gumaysanaa meelaa lagu adoonsana oo lagu xareynaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq dicaashay waxaa laga hadlay dhinacii tahriibkii iyo arrimo kala duwanba dhallinyaradii laga wacyigelinaya aad iyo aad barnaamijkeena dhalinyaradan hore way gu dhegeysteen dhegeystayaasha marka in dhallinyarada loo sheego tahriibka iyo dhibaatada uu leeyahay iyo waanadaas aad bay dhalinyaradu ugu baahan tahay inkastoo dhegihii ilaahay waaniyaa waansan wataciyaha udunun waaciya ayaan filaya aayad qur-aan inay ahayd aad iyo aad marka gebagabada idaacaddeena kusii soconna haye maxaad inoo haysaa cod macaan iyo erayo macaan idaacaddii dhalinyarada iyo laxan macaan idaacaddii dhalinyarada waxaan kaa haya fanaankii dhalinyarada fanaanka horta ma aha haye haye horta ma aha ismaaiil idaacaddana maxaan kaa haya idaacaddana waxaan soo qabanayaa fanaanada masraxa masraxa masraxa masraxa marka kuwii hore oo adiiq oo kuwii hore
maryam bursan baa ujeedaan waad ila garata marka haddaad ila garatay waa nasiibay saddex cadow ayaa jiray iyo codka maryan marsal ciise
saddex cadow ayaa jiray dadka soo caadibi jiray oo xiriiri geli jiray laba waa la cirib tiray cilmilii wax laga baray cirka waa taan loo kacay la caraabi gaajo cayir xoola laga dhaqay laba waa la cirtiray cilmilii wax laga baray cirka waataan loo kacay ila caraabi gaajo cayir xoola laga dhaqay hayeeshee colkow daran weli cayma lowaa hayeeshee colkow daran weli cayma lowaa cuulimada cakuye caafimaadka baadhay cudurada la dabagoyin caashiqa ha lagu daro ulimada cakuye aduunke caafimaadka baadhay cudurada la dabagoyin caashiqa ha lagu daro cimrigiisu dheeraa ciidankiisu badnaa calankiisu adaga waxaa ila cajaa'iba caraduu ku nool yahay ciddan kaga dacwoonaa wuu inaga cadgoosto kacabaada duniduye waxaa ila cajaa'iba caraduu ku nool yahay ciddan kaga dacwoonaa wuu inaga cadgoosto ka caabaada duniduye sidee loo curyaanshaa oo loo cadaadshaa sidee loo curyaanshaa oo loo cadaadshaa culimada cakuye aduunke caafimaadka baadhay cudurada la dabagoyin caashiqa ha lagu daro
cudurada aan la dabargoyn caashaqa ha lagu daro bay tiri absolutely absolutely waxay tiri haddii dee la daba aqoon darradii la dabargo oo weliba een, cilmigii wax laga bartay oo aqoon la yeeshay oo caadkaa la tegey marka cudurada aan la dabargoynee weli u baahan in la xaliyo caashaqan ha lagu daro alla su-aal ba halka ku gudan caashay maryan marsal ciise codkeeda macaan iyo heestaa saddex cadow ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale hawada kusoo noqonayna caawa toddobada oo anigoo ah cashiif ibraahim ismaaciil xuseen farajar iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada oo joogo dhammaanteen idinle sidaas iyo nabadgelyo
caynka midabku maysiga xadba ruuxuuna qabay oo ciirsiina u diir cid la keligii ula bayir haddii loo calaacalo ma yaqaana cabasho taa waxaa caddayn karaa intu curadii naga dilay cid la keligii ula bayir haddii loo calaacalo ma yaqaana cabasho taa waxaa caddayn karaa intu curadii naga dilay caquya waxa kasii daran caraduu inoo qabo caquya waxa kasii daran caraduu inoo qabo cuulimada caquye adduunkeed caafimaad
This program has come to you from the Voice of America, Washington.